waxaa saaka soo weeraray nin la yidhaahdo xasan jaamici oo ciidamada milatariga xoogaa ama lasiceele dad isku soo aruursaday dib wuxuu ugu soo weeraray dad shacaba oo deegaamadaas deganaa oo awal uu guryahooda ay horey u gubeen oo horey u bari baa hadda saaka la soo weeraray waana layska dhacshay iyo burbur dil iyo kursiba wuxuu ka wadaa meesha la yidhaahdo saxan haddii alla idmo waanu daba gelaynaa ilaa iyo aanu meel ku sheegnana waa daba joogaynaa waana degal hadda meelo kale daqayala inuu meelo ku xayxaysanayaana loo sheegayaan saasaan maqlaynaa waayahay yaa weeraray buufo bacaad oo weerarkeeda kugu soo qaaday weerarkana ninkaa qaaday mise waa lidinkugu soo qaaday weerarka waxaa lagu bilaabay dadkii deegaanka deganaaba waxaa lagu bilaabay dhac iyo waxaa lagu bilaabay boob sidaas darteed baanu kusoo faragelinay xasan jaamici teer iyo shalay meeshaan barikac buu ka waday waayahay kabacdigeedna waa ka kicinay haddana sheekadiibu wuxuu ka wadaa shalaambood insha allah waan u dabagelaynaa waxaa meeshaas ay isku kaashadeen nin la cali nuure oo shabelle isteed waagi ah dhulkaas soo galay oo si qabiil abaabulan ah oo yacni dagaal beeleedka hogaamiye ka ahaa iyo waxaa xilin ka ahaa nin le laba afle oo dawladdu ay usoo dirtay ninkii khaaska u ah uu meesha uga tegay oo dad inuu khaasa laayo loo soo diray oo dad uu gumaado meeshaan baa meeshaan iska wakaashaday oo saaka wada socday hadda adigu xagga dhigle haddaad ku sugan tahay
waxaan ku suganahay deegaanka gandaawi aan ku sugnahay barikacaana waxaa laga wadaa waxay ka wadaan iyo dilbay waxay ka wadaan oo maaragtay dad beele beelaha ku taargatsanaya dadkii deegaankaas ku dhashay aa la rabaa in la gumaado marka hadda barikac baa wuxuu ka socdaa shalaangood haye
marka hadda halkaasaan kusii jeednaa haddii ilaahay idmo waayahay adinka ujeedadaad ka leedihiin deegaankan kaliya maxaad noogu sheegi kartaa waxaana now kalena annaga dad lagu soo duulay oo guryahooda afatay dhowr iyo labaatan magaalo la gubay qaar duurka iska hurdo ayaan dhaweyd waxaa la keenay wax la yidhaahdo maaragtay in oo xabad joojin baa meeshaa la keenay xabad joojintaas muddaa ku sugaynay saaka ilaa shalay galabna waa la jabshay dadkiina waa la casuuqay welina waa la wadaa haddii ilaahay idma waxaanu rabnaa dadkaas dadka kusoo duulay oo tuugan wax kala baran kalenahay male guryaha iyagii iyo waxaan rabnaa iyo inaan dadka uu dib ugu celin guryaha dib ugu laabtaan maxaa khasaara idinkaga soo gaaray dagaaladii maanta alxamdulilahi wax naga soo gaaray ma jiraan waxba nagama soo gaarin tuuga waaye markii loo yimaado iyagaa iska cararaaya insha allahu waana la qabanayaa ninka la yidhaha xasan jaaniciga laafle iyo cali nuure waana lala xisaabtami doonaa ciddii mas-uuliyadaas ku og oo mas-uuliyada ay u hayaana insha allah iyadana waa lala xisaabtami doonaa ilaa iyo balaa weeye sii aadi doonaa sida rajada ku qorna teer iyo buulo waana iska sii dacosocon doonaa insha allahu tacaala waxayna ku dambayn doonaan in lala xisaabtamo iyo maaragtay maxkamad bay ku dambayn doonaan dadka waxaan ugu baaqayaa dadka shibilka cid kasta ha ahaadeen qabiilkii soomaaliya oo gurigiisa degan cid rabtaa inaysan jirin in walaalkiisa ama gurigiisa ama meeshihiisii joogo aan wax dhibaataana ka wadin xaafadiisiina iska jooga inay iska joogaan wax aan rabna male tuugadaas anagu dadka ka dhicinayna islaamka oo dadka maaragta guryahoodii jooga kusoo duursanaynayso alimuure ninka la yidhaahdo oo meeshaan hogaamiye kooxeedka iyo labadaas wiiloo kale labada hogaamiye kooxeed haddii mas-uuliyad lagu og yahay waxaan ka codsana ciddii mas-uuliyadkooda inay kala noqoto mas-uuliyadda ayaa waa dad rayala in lagu